barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah soddonka bisha noofembar ee sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
barnaamijka madasha dhallinyarada ayaa ka mid ah qodobada aan idin hayno oon ku eegi doono saamaynta ardayda ee baraha bulshada
markaan ka firiyo faa'iidadiisa faa'iido badan buu leeyahay bcause ardaygu waxaa la lahaa caalamku world tendi wuxuu jeestay teknolojiyadda informationkii iyo researchadii iyo buxuuhaadka uu diyaarinaya ardaygu ama raadinayay wuxuu si sahal looga helayaa khadka wiilasha iyo gabdhaha waxaa aad effective u ah weliba hadda oo aan moodaa inuu ku sii badan yahay inay dumarka yihiin in gabadhu markay mobilka haysato aan la arki karin oo xijaabka uu qarinayo halka wiilka markuu mobilka isticmaalayo kalaaska macalinku uu arkayo heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah cirko dhudub biyodhiga dhoolku horay dhulka hawdka dhir calan leh ubax dhasimaan dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra cirko dhudub biyodhiga dhoolku horay dhulka hawdka
ciyaarahiina waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii dunida
qaybtii ugu dambeysay ee meydadka sagaal iyo soddon qof oo u dhashay dalka fiyetnam oo bishii hore laga helay qaybta qaboojiyaha ee baabuurta waaweyn ee loo yaqaano taraaga ayaa saaka dib loogu celiyey dalka fiyetnam lix iyo toban naxash ayaa aroornimadii hore ee saaka laga dejiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee hanoy isla markiina waxaa meydadka midmid deegaanadii ay kasoo jeedeen loogu qaaday gaadiidka ambalaska khabiir u dhashay dalka fietnam balse ku nool dalka ingiriiska ayaa sheegay in dad badan oo u dhashay fietnam ay naftooda khatar u geliyaan safar dheer si ay nolol wanaagsan uga helaan britain wuxuu intaasi raaciyey in dadkani ay intooda badani ka shaqeeyaan shaqooyin sharci darro ah si ay muddo kooban ama si fudud ay lacag ugu sameeyaan
ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq caadil cabdilmahdi ayaa sheegay inuu iscasilaadiisa u gudbin doono baarlamanka iyadoo dalkaasi ay ka socdaan banaanbaxyo dad ay ku dhinteen ku dhawaaqadan caadil cabdilmahdi ayaa timid kadib markii wadaadka ugu sarreeya shiicada uu ku baaqay isbeddel in lagu sameeyo hoggaanka dalkaasi ugu yaraan afar boqol oo qof ayaa lagu dilay boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo tii dibadbaxyadu ay ka bilowdeen dalkaasi ciraaq koodii bishii oktoobar tallaabadan caadil cabdilmahdi ayaa waxa ay dhalisay dabaaldegyo ay dibadbaxayaashu ay ka dhigeen fagaaraha taxriir hase yeeshee ay sheegeen in ay baaqa ku sii ahaan doonaan fagaarahaasi baarlamanka ciraaq ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan deg deg ah axadda si uga hadlo shiddada taagan
warka caalamka ayaa intaasi inagaga dhan waxaadna kala socoteen v o a washington duhur wanaagsan dhegeystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka madasha waxaan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa saameyn nooceeya ayuu ardada ku leeyahay xilliyada ay waxbarashada ku jiraan baraha bulshada barnaamijka waxay gala qaybgelayaan agaasimaha ururka madasha dhallinyarada ee mandis cabdiraxmaan nuur yuusuf iyo guddoomiyaha ardada jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso iyo mid ka mid a macallimiinta iskuullada magaalada boosaaso wax ka dhiga oo lagu magacaabo fu'aad cali gaani ugu horreyn waxaan barnaamijka kusoo dhaweeyey agaasimaha madasha dhallinyarada ee mandis cabdiraxmaan nuur yuusuf sidii looga wacyigelin lahaa bulshada ee saameynta xun ee uu abuuri karo maxaan ku yirahda isticmaalka baraha bulshada loona dhiirigelin lahaa opportunitieska tirada badan ee laga abuuri karo maxaan ku yiraahdaa ee baraha bulshada sida youtube-ka ee facebooka twitter-ka iyo maxaan ku yiraahdaa ee baraha kala duwan ee bulshada iyo ugu dambeyn sidoo kale sidii ee maxaan ku yiraahdaa bulshada guud ahaan faham buuxa looga siin lahaa maxaan ku yirahdaa dhibaatooyinka iyo wanaagga badan ee uu leeyahay maxaan ku yirahdaa baraha bulshada guud ahaan waayahay barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah ee mid ka mid a macalimiinta iskuullada magaalada boosaaso ee fahad cali ee gaani ee fahad kusoo dhawo barnaamijka madasha dhallinyarada ee saameyn xiliyadaad wax u dhigaysaan ardada ma ku leeyahay isticmaalka baraha bulshada ama xiliyada waxbaranaya oo fasalada ay ku jiraan okay bismillahi raxmaan raxiim aad baan uga mahad celinayaa qabanqaabiyaha barnaamijkan madasha waxyaalaha teknolojiyadda la yidhahdo haddaan soo qaadano iyo waxbarashada xiriirka ka dhexeeya oo ardada ay ku leedahay waxaa weeye sanadadan dambe waxaa la dareemayaa saameyn aad u badan oo ay ku leedahay ardada oo khusaysa dhinaca fahanka dhinaca ardayga attentionkiisu inuu kula socdo dhinaca maxaan ku rahda ardayga moralkiisa aad bay uga muuqataa teknolojiyada hadda aadka loo isticmaalo oo weliba isugu jirta gabdho iyo wiilal haddaan usoo noqdo ardadu markay xiisadaa ku jiraan dhibaatooyinka laga dareemaya waxaa ka mid ah arday xiisada kalaaska fadhiya oo aad cashar u sharaxayso baad dareemaysaa mise wuu hurdaa ama wuu luloonayaa haddaad weydiiso waxa uu luloonaya wuxuu dhahaya xalay baan soo jeeday oo soo jeedkaas wuxuu noqon karaa inuu teknolojiyadda iyo facebook iyo youtube iyo filimaan iyo wax noocaasa daawanayay waxaad kaloo arkaysaa ardayga isagoo kalaaska dhex fadhiya inaa teeshikiisu maqan yahay oo ku mashquulsan yahay waxaan ahayn waxa meesha ka socda ou ama ku hadlaayo whatsapp uu qof fariin uga diraayo inna uu weytin ku jiro oo fariinta jawaabteeda uu sugayo marka wiilasha iyo gabdhaha waxaa aad effective u ah weliba hadda oo aan moodaa inuu kusii badan yahay inay dumarka yihiin oo dumarku aad ay effective ugu yihiin oo saameynta badan hadda iyagoo ku dhaceyso riisana jiro awgood iyagoo u saaxiiba in gabadhu markay mobilka haysto aan la arki karin oo xijaabka uu qarinayo halka wiilka markuu mobilka isticmaalayo kalaaska macalinku uu arkayo laakiin gabadhu dhar baa waaweyn bay sidataa airfon bay dhagaa gashanaysaa lama dareemi karo waxay ku jirtaa ama khadjaad bay ku jirtaa oo whatsapp bay ku hadlaysaa ama si kale bay qoraal u diraysaa marka hadda waxaa moodaa saameynta ugu badan inay ku leedahay xagga gabdhaha oo aad uga muuqato waxbarashadooda oo aad aragto gabadh kalaas ku jirto oo absent maynana maskaxdeedu maqan yahay waxa aad ka sheekaynayso iyo waxa la sharaxayo midna aan ka warhayn laakiin waxay ku jirtaa kool ay dirayso iyo mid ay ka jawaabayso inay ka jawaabto inay dirto marka saameyntu way badan tahay oo ardada waxaa weye waxa kaloo meesha ka baxay wixii xiftinta la dhihi jiray ardaygu laba eri ma xiftinayo hadda waxaad hadda u sheegto hadda haddaad tiraahdo maxaa cashirka ka hadlayay xiftintii barnaamijkeeda wuu dileed gareeyey oo ardayga maskaxdiisu waxay waa jaam hal erey meel uu ka qaadi karo oo ka banaana ma jirto xiftintii meesha way ka baxday waxaa kaloo meesha ka baxday firfircoonida ardayga inuu firfircoon yahay oo dadaalo waadna ka dareemi kartaa hadda waxaa waxbarashada aada ugu fiican oo dadaalka ugu badan ku fiican waxa weye dadka danyarka ah oo wiilal iyo gabdho iyagana riisonka ay ugu fiican yihiin waxa weeye mobilada isticmaalaan oo kuwa yararka aan khadka lahayn badanaana guriga markay tagaana kuma ma haystaan waxyaalaha teknolojiyadaas tvga iyo mobilka iyo waxaa la halmaanaa marka saameyn badan buu ku leeyahay labada dhinac ha noqoto positive iyo negative marka waxaan aaminsanahay in aad ay daciifu tahay maskaxdii ardada hadda soo koraysa oo teknolojiyadda kusoo kortay oo hadda xiliyadan la jaan qaadaysa ayahay waa mahadsan tahay mid ka mid a macalimiinta ayuu ahaa ee wax ka dhiga iskuullada magaalada boosaaso guddoomiyaha ardada jaamacadda badda casi magaalada boosaaso shaakir xaaji cabdulaahi shaakir waa maqlaysay macalinku wuxuu ka dhawaajiyay in ardada xilliyada wax baranayaan ay aada ugu mashquulsan yihiin isticmaalka baraha bulshada maxaa noo sheegi kadhaa xilliyada isticmaalaan iyo sida ay uga faa'iidaystaan dhallinyaradaasi maxay tahay marka laga hadlayo baraha bulshada waxa loo yaqaan social mediaha sida facebook twitter instagram ama social mediahiisa kale qaybihiisa kala duwanba inaga ka soomaali ahaanba wuxuunu soo gaaraan filaya shantii sano tobanka sano u dambeeyey oo saameyn zaa'ida ku yeeshay marka markaan ka hadlayo dhinaca aqoon-yahanka waxaa is leeyahay markaan ka firiyo faa'iidadiisa faa'iido badan buu leeyahay because ardaygu waxaa la dhahaa caalamka world tendy wuxuu jeestay teknolojiyadda informationkii iyo researchadii iyo buxuuhaadka uu diyaarinaya ardaygu ama raadinayay wuxuu si sahal looga helayaa khadka isagoon meel badan iyo muxuu ahaa dayac badan uusan muxuu qabin sidoo kale saameyno badan buu leeyahay oo faa'iido leh tusaale ahaan qofka aqoonyahanka ama dhallinyaradaah wuxuu ku helaya haloo kalsooni yani wuxuu ku heli karaa wuxuu kusoo bandhigi karaa informationkiisa iyo xogtiisa ama fikradaha ama talaadka guuxaysa taasoo hadhow maangal u noqonaysa dadka ay khuseysay ama soo dalbanaya ama qaadanaya ama dhiirigelin u sameynaya faa'iidooyin badan buu leeyahay waxaa ka mid a ardayda iyagoo jaamacadaha dhiganaya ama jaamacada ama iskoolba dhiganaya inay samayn karaan hal online marketing muxuu ahay ku gudbin karaan ama ku xayeysin karaan badeecad ama alaaba iibinayaan marka waxaan aaminsanahay faa'iidadiisa badan marka loo fiiriyo khasaaradiisa in aada looga faa'iidaysto oo dhinaca badan laga faaidaysto maxaa ahaa faa'iidadana aad baa unboorinaya una bagaadinaya waxaa ka mid a xilligada ay diyaarinayaan tusaalahaan ardada jaamacadaha qaljabin oo kale buug buugga ay difaacanayaan oo kale waxay aada uga baaraan goglaha iyagoona isagoo dhammaystiran ama isagoo haafa ama isagoo muxuu ahaay qormoqoraal ku habboon ciwaanka uu diyaarinayo uu heli karo sidoo kale wuxuu u sahlayaa inuu ka caawiyo muxuu ahaay technicianka u baahan yahay hadba haddii loo diro playstation hadda haddii loo diro assignment loo diro wuxuu si sahlan uga daalacan karaa khadka sidoo kalena muxuu ahaay social media wuxuu ku fiican yahay waa goob wax walba ka helayso wax walba soo kordha teknolojiyadda meesha aad ka helayso aad kala soconayso waxaan dhihi karaa wuxuu ka dhigay adduunkii qarya saqiira meel kooban fu-aad cali cabdulaahi gaani waa aragtaa guddoomiya ardada jaamacadda wuxuu ka dhawaajiyay in ardadu xiliyada loo diro imtixaanaadka ay si fudud uga heli karaan baraha bulshada ama social mediaha marka soo ma jiraan cashiro lagu qoro sabuurada ama loo yeeriyo ama bugaaga ay wataan oo ay ka heli karaan intay gogolaha ka baari lahaayeen bugaagta wax ku dhigaan horta faa'iido inuu leeyahay layskuma hayo laakiin anuu xogta aan hayo waxaa weeye ardayga isagoo aan kombyuutarba aqoon u lahayn inuu social media isticmaalo example hadda innaga puntland markaan usoo noqonno saddex labadii sano u dambeeyey saddexdii sano u dambeeyey waxaa lagu daray maadada kombyuutarka riisanka loogu darayna waxay ahayd in ardadeenii markay tageen scholarshipkii la siiyey etoobiya suudan ardaygii secondary ka baxay uu presentation diyaarin kari waayo dabadeedna ay soo istaageen jaamacadihii scholarshipka siin jiray in ardada ama naga daayaan puntland ay ardada joojiso ama kombyuutar lasoo baro xirfadaas sidaa daraaddeed labadii sano u dambeeyeyba hadda lagu daray maadada kombyuutarka marka waxaa moodaa kombyuutarka iyo social media waa different way kala duwan yihiin arday social media siduu doono isticmaali karaa baan kombyuutarka laba eri ku qori karin waa garanayn marka dadka wax ka faa'iidaysanaya waa dadka aqoonta u leh kombyuutarka yaqaana sida wax loo serjigarayo yaqaana laakiin ardayga mobilkiisa keli ah la tacaamulaya facebook iyo whatsapp iyo twitter iyo instagram wuxuu kusoo qorayo aan wax kala raadsanayn oo fiirinaya marka negative iyo positive labadaba way leeyihiin ama intuu sawir iska qaado dad kale u diraaya ama daawanaya sawiro dad kale soo direen oo xataa aan hal eri ka faa'iideyn way kala duwan yihiin tictokba hadda soo baxda waxay ku leeyihiin isaguna waa imaaraadka iyo meelaha gaarka lagula tacaamula marka anigu waxaan aaminsanahay ardada secondary markuu joogo iyo markuu jaamacad joogo waa kala labo ardayga markuu secondary joogo tootaliba social media wax faa'iida uu ka helaa ma jirto sababta buugta uu casharada ka diyaarsanaya waa buug diyaarsan waa buug maxaan ku rahdaa taalla iskuulladu waxay leeyihiin library badankood oo way haystaan ama buugtiiba ardada loo qabiya markay fanfoor yihiin laakiin ardada ka faa'iidaysa waa ardada jaamacadda heerka markay ay gaaraan oo kombyuutar dhigteen oo research samaynayaan oo maxaan ku rahdaa buug difaacanayaan laakiin arday generation oo secondary soo gaaray tootaliba wuxuu ku keenayaa saameynta negativeka uu ka qaadanaya social media positive isagu badana kama helo agaasimaha madasha dhalinyarada ee mandis waxyaalaha ugu badan oo maxaanku irahda feedbacka ah oo hadda aan gacanta ku hayno waxaa ka mid a in marka hore bulshadu ay faham buuxa ka heshay sababta aan u qabanay platformkaas ayay ugu weyneedba inay bulshadu faham buuxa ka qaadato social media muxuu yahay muxuu wanaag leeyahay muxuu xumaan leeyahay muxuu opportunities abuuri karaa muxuu challenges keeni karaa intaba sidoo kale in bulshada la fahamsiiyo maxaan ku yidhahdaa qofka personal attitudekiisa laftigeeda inuu saameyn ku yeelan karo social mediaha sida warbaahinta laftigeeda loo warbaahintan baraha bulshada sida loo xakameyn karo cidda xakameyn kadha ee maxaanku yidhaahdaa ilaah beerka beelna iyo qofka shakhsiga ah ee maxaanku yidhahda soomaaliga ah saameynta uu ku yeelan karo intaba waayo waa maxadsan tahay gudoomiyaha ardayda jaamacadda ee badda cas ee magaalada boosaaso ee shaakir ugu dambeyntii gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay dhallinyarada waxbarata ardayda jaamacadaha iyo iskuullada ee wakhti intee leeg bay siiyaan isticmaalka internetka saa daraaddeed waxaan aaminsanahay inuu saameyn wuxuu ahaa togan ku leeyahay sidoo kalena isticmaalka baraha bulshada marka soomaaliya loo fiiriyo oo saameyntiisu aada u badan tahayna aada loo isticmaalo xiliyada firaaqada leeyahay wayahay macalin fu-aad waxaa ka dhawaajisa daayay in ee, haweenka iyo dhallinyarada isticmaalka baraha bulshada xiliyada galaaska ay u badan yihiin ee, gabdhaha mayna iskuullada ee, ka jirin in ardayga markiuu soo gelayo galaaska xiisada ugu horeysa ama subaxii ama galabtii in ee, macalimiinta aad ku amarsiisaan adoo ka mid a macalimiinta magaala- ee, magaalada boosaaso wax ka dhiga in ardada moobiladooda ay guryaha uga yimaadaan ama inta xiisadooda ay socdaan aad ku haysaan xafiisyada ee, ee iskuulka ee maamulka horta moobilka wuxuu ka mid noqday basic needska ay bulshadeenu isticmaasho ardayga horey baa laisugu dayey ilaa shan jeer lix jeer baa laisku dayey in ardayda moobilka laga reebo waxay noqotay caqabad sababtoo ah arda- ardayga wuxuu ku sitaa lacagta uu bareega ku isticmaalayay wuxuu ku ka wacayaa gaarigii tagsigaha uu raacayay isagii la-aantii maba socon karoba moobilka marka macalimiinta caqabadaha ugu weyn oo haysta weeye haddii la isku dayo in iskuulka moobilka laga joojiyo meel lagu ururiyana dee kun arday moobilada laga ururiyey midba mid nooca buu sitaa hadhow marka lasoo daayo mid kasta wuxuu qaadanaya mid aanu lahayn ama kiisii mid ka fiican caqabado iyo jaanaj baana ka imanaya meesha oo waxa weeye aan la xallin karin oo konflikt badan abuuri kara moobilka wuxuu ka mid yahay nolosha caadiga ah ardayga si kasta waa la sameeyey lagama qaadi karo sababtaa bareegiisibuu ku sitaa gaariga tagsiga uu raaciyo ka wadaa ho- waalidka wuxuu ku leeyihin ilmihii baan ka waceynaa haddaad ka qaado oo ganaax ku dhaco ardayga shanta cisho laga hayo toddobada cisho laga hayo isagii aan ku iman baadan waalidkii ka ammaan helayn wiilka mobilka hala soo siiyo waa saaqidayaa waa kala xiriiraa meeshuu la socdaan ka warhayaa waxaa moodaa g b ku xiran inuu yahay ardayga oo waalidka iyo ardayga u dhexeeya mobilku waxa kale oo tusaale ahaan usoo qaadanayaa social media waxyaalaha hadda soomaaliya ka jira aadka ugu qoslo waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa laba qof oo walaala ah oo guri wada jooga inaana wada hadlayn guriga marka wada baxayaan laakiin goorma wada hadlayaan marka social media oo online laga dhigto markaa bis baa la wada hadlay weligaa seetan fiican tahay inta kale dhan la wada hadlay maanta dhan gurigaa la wada jooga waa la iska warhayay walaalka waxa laga yaabaa inaanu salaamayn laakiin goorta online ku arko bis uunbuu salaamaya inta kale ma salaamayo marka challengiga meesha ka jira waxa weeye ardaygii bulshada wixii oo dhan waxa weye social media waxay u haystaan in qofba qofka uu ka isticmaalo ka ilbaxsan yahay waxa kaloo ay aaminsan yihiin hadda idaacadihii iyo raadiyowgii la dhegeysan jiray wixii waa la iska daayay qofka war kasta uu rabo noocu damba ha noqdo wax kasta wuxuu ka helaya social mediada wuxuu ku dhacayaa comment baan saaray like baa lay saaray sawir baan soo geliyey intaasu sawir baan gelayaa waxa ka daran social media isticmaalkeeda mo- sawirada la iska qaadayo oo ardayga waxaa laga yaaba meel fiican markuu helo ama jaanis helaba in mise mo- sawir buu iska qaadaya sawirkan uu iska qaadayo sababtuu iskaga qaadaya ma aha inuu isagu u baahan yahay laakiin wuxuu ku leeyahay sawirkii aan shalay dhigay waxa ka komenti badnaa kaan maanta dhigay oo wuxuu fiirinaya wax attraction leh wax soo jiita haddii kalaaska wax yar ka dhacaan wax kastaas one second baa la dhigayaa laba qof haddii wada hadasho qof baa sawir ka qaaday markiiba baraha bulshada la dhigaaya marka waxay moodeen si indirectayba u isticmaalayaan oo ardaydii caqabad ku ah oo waalidkii iyo iyagii isku dhiban yihiin oo xataa gabdhaha markaan waalidka wareysanay waxaa laga yaabaa markaad u sheegto oo mid ganaaxdo oo waalidka u yeerto inay ku tiraahdo gabadhaas weliba dumarka u badan yihiin markay timaado way qol xiranaysaa cunada waa loo geynayaa ka bixi mayso qolka moobilkaasa jaajka ugu jira cid is arki maayaan moobilkaas ku mashquulsan tahay caqabadaha kaloo aadka u daran waxaa ka mid a markaan iskuullada joogno in ardadii oo dhan ay rabaan safka hore iskuulka oo ay timi in ay side effect ku qaadeen indhihii inay saameyn kaga yeelatay oo arday kastoo ku leeyahay haddaan gadaal fadhiyo macalin waxba arki maayo oo arday kasta uu rabo kursiga hore inuu fadhiisto gadaal hadduu saddex kursi ama afar kursi gadaal tago wuu ku dhahay macalin indhaha waxba kama arko oo digrii dartii loo wada qoray waxaasoo saameyna waxa keenay social media iyo moobilada tan la isticmaalayo oo weliba maxay ku isticmaalayaan iyagoo waalidkood ka dhuumanaya oo isqarinaya bay qolka intay leerka damiyaan isticmaalayaan markaasaa iftiinkii baa ku dhacaya indhihii buu nuurka ka qaadaya shan habeen lix habeen goortu isticmaalo waxaan lagu dhacay inaga sanadkii hore oo kale markii imtixaanka santareyska la gelayay ardaydii aanu ku xisaabtamayno oo islahayn kaalimaha iyo tartan bay idiin gelayaan in arday ka mid ah markuu maadadii kuwaad galay uu maadadii labaad intaan la soo gelin isagoo soconaya uu jooga ka dhaco haddii dhakhtar baa la geeyey meel baa la geeyey haddii la wareystay oo xaaladiisa warka laga helay waxa la mooday in xanuun degdeg ugu soo dhacay markii isaga la waraysto waxa uu sheegay in uu habeenkaasoo dhan ku soo jeeday barnaamij facebooka oo uu kala hadlayay qof hindiya jooga exaamka sida loo galo iyo sida loogu guulaysto iyo waxyaalahaasoo dhan barnaamij noocaasi uu ku jiray ninkii waxa dhaafay ilaa saddex maado afar maado baa dhaafay oo uu intuu jooga ka dhaco indhihii madoobaadeen wareero xaaladiisa khatar gasho dhakhtar la geeyo la cabiro mise dhiigga ku jira ejbigiisaba waxa weye waa wax ka yar sigis oo aad uu naftiisa halisu geliyo intii haddii la weydiinayo soo jeed iyo baraha bulshada waxyaalaha noocaasa uu ku isticmaalayay marka aad bay ardayda hadda ugu dhiban yihiin hadday indhaha tahay hadday maxaan ku dhahay moralkoodii tahay hadday xifdintii tahay intaasoo dhinacba ardaydii wuu- wuu maxaan ku dhahdaa way way ka haligay social mediayuhu iyagoo u haysta inay wax kale ilbaxnimo yahay oo maxaan ku dhahdaa faa'iidana uu yahay ardaygu marka uu qof lambarka weydiisanayo xataa waxaa la gaaray heer ah qofka in la dhaho lambarkaaga taleefonkaaga ii sheeg goorta taleefonka qofka u sheego uu dhaho kee whatsapp ku isticmaasha ama kan miyaa ku leedahay ama kee Instra- instagram ku isticmaasha oo aan la rabin qofkii in taleefon ahaanba loo waco haddaan khadka laga wicin iyo haddaan whatsappka laga wicin labadaa midkood inay ka fiican tahay khadkii caadigaa loo wici jiray way dhici kartaa way jiraan dad waalidkood maqan yahay oo faa'iido yar ka helaya oo maxaan ku rahdaa halkii taleefon lacag badan kaga bixi lahayd ay lacag yar whatsappka ay ka isticmaalayaan oo waalidkood ay kala xiriirayaan laakiin wax badan inta uu dhibta u geysanayo iyagoo aan gaarin xilligii noloshooda ay ka faa'iidaysan lahaayeen ama indhaha wax ka yeelayo ama maskaxda wax ka yeelayo ama maxaan ku rahdaa xanuuno aan u habboonayn qof dhallinyaro ah inay ku dhacaan marka ish- waxaan rajaynayaa in dadka dhallinyarada ah wax bedelkeeda ah wax kan ilaahay ugu bedelo social mediada gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay Ee, mm, waxaan siinayaa ee, agaasimaha dhalinyarada mandis iyo gudoomiyaha dhalinyarada jaamacadda badda casi magaalada boosaaso talooyinkiina ugu dambeeya muxuu yahay Ee, talada keliya aan bixinaya waxaa weeye ee, waxaan dadka dhallinyarada ah ee soomaalida tala ahaan ugu soo jeedinayaa inay ka faa'iidaystaan platformkaas ay ka heli karaan cid walba oo bulshada muhiim u ah Ee, ma rabno wax walba oo adduunka jira xumaan iyo wanaag aynu leeyahay Een, waxaan kusoo gabagabeynayaa een, ka aragti ahaan iyo tusaale iyo talaabo ahaanba Een, innagoo ognahay social mediaha een, ama baraha bulshadu ay faa'iido iyo khasaaraba leedahay Een, waxaan dhihi lahaa qofku ama een, qofka soomaaliga ama qofka isticmaalaya baraha bulshada haddii uu qorshe u sameeyo social media ama baraha bulshada uu isticmaalayo uusan isku badin laakiin qorshe u sameeyo toddobaadkan intan ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e barnaamijkana waxuu idinkaga imaanayay magaalada boosaaso oo waxaan ila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay yuusuf maxamuud yuusuf ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka madasha dhallinyarada haatanna waa xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur waa kan mahadsanid daanduray kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ciyaarta ugu horeysa hal saac iyo bar kadib ayay dhex mari doontaa kooxaha manchester city iyo newcastle united ciyaaraha kalena balnew waxay la ciyaari doontaa crystal palace galabta westham ayaa waxa ay gurigeeda kula dheeli doontaa chelsea kooxda horyaalka horkaceysa ee liverpool ayaa iyana waxa ay la ballansan tahay kooxda brighton and hof albion tottenham hosbo iyo bournemouth ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo halka watford ay caawa is arki doonaan eh, kooxda southampton ciyaaraha kale waxay dhici doonaan axadda een, birito ah arsenal ayaa la dheeli doonta norwich arsenal tababaraheedii waa la ceyriyey unai emery waxaana ciyaartiisii ugu horeysay eh, taba- leelin doona kooxda tababaraha kumeel gaarka ah ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi lumberg ciyaaraha kale ee beri dhici doona eh, leicester ayaa la dheli doonta everton manchester united na aston villa ayay fooda dari doontaa dhinaca spain galabta iyo caawa ciyaarta ugu soo horeysa galabta eh, waxa ay dhex mari doontaa deportiva alaves iyo real madrid real sociedad waxa ay sarkayaan eibar mayorka iyo real betis ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona valencia iyo villarealna waa ay sarki doonaan siriyacaada talyaaniga haddii aan eegno saddex ciyaarood ayaa jira een, galabta iyo caawa tan ugu horeysa waxay dhex mari doontaa galabta bresia iyo atlanta genoa torino ayay la dheeli doontaa fiorentina leja ayay caawa marti gelin doontaa axaddana eh, ciyaaraha intooda badan ayaa talyaaniga la wada ciyaari doonaa juventus oo horyaalka hogaaminaysa sassuolo ayay la dheeli doontaa kooxda kusoo xigta ee interna spal ayay la dheeli doontaa milan iyo parma ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayay lazio iyo udinese ayaa sidoo kale is arkaya napoli waxa ay gurigeeda ku martiqaadi doontaa kooxda polonia roma iyo fiorentinana habeen dambe ayay ku ciyaari doonaan guriga aan idhaahde verona guri garoonka kooxda kubadda cagta ee verona dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan heestan uu ku luqeeyo fanaanka suldaan seraar
cirko dhudug biyo dhiga dholku horay dhulka hogka dhir calan leh ubaxna siman dhalaalay dheerabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra cirko dhudug biyo dhiga dholku horay dhulka hogka dhir calan leh ubaxna siman dhalaalay dheerabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra waan la dhacay waan u dhubtay waan ku dhartay dhalka weeye dhaban xallandhay labeela loogu dhashay oo dhalaala dhubna dhiilan dhelatiran dhex la soo haydheera jooglay midab dheere dholcadintay dhaka siisa lay dhex qaaday dholcadintay dhaka siisa lay dhex qaaday dhubna dhiilan dhelatiran dhex la soo haydheera jooglay midab dheere dholcadintay dhaka siisa lay dhex qaaday dholcadintay dhaka siisa lay dhex qaaday waa dhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaabaya intaan xad dhaqaaqay dhabjelaadoo qalbigu dhaawiciisa dhakhtar weeye ahuuna dhayda maanka waa dhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaabaya intaan xad dhaqaaqay dhabjelaadoo qalbiga dhaawiciisa dhakhtar weeye ahuuna dhayda maanka dhakhtar weeye ahuuna dhayda maanka waa dhammayso tanyari dhowrsan weeye ku dhadhaabay intaan xad dhaqaaqay dhabjelaadoo qalbigu dhaawiciisa dhakhtar weeye ahuuna dhayda maanka waa dhammayso tanyari dhowrsan weeye ku dhadhaabay intaan xad dhaqaaqay dhabjelaadoo qalbiga dhaawiciisa dhakhtar weeye ahuuna dhayda maanka dhakhtar weeye ahuuna dhayda maanka heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka sultaan seeraar ayaan intaasi kaga gudbaynaa waxaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abiikar ayaa inoo joogay tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo wadhabeel ayaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aras dhaahar yagu dhiigodhay ku soora dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aras dhahar yagu dhiigodhay ku soora yaa u dharto sidii dhal caruura misana dhabta sarta yaa u dharto sidii dhal caruura misana misana dhabta sarta yamar dhabsho mandheera dhol margeeya qaal mandheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja yamar dhabsho mandheera dhol margeeya qaal mandheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aras dhaahar yagu dhiigodhay ku soora dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aras dhahar yagu dhiigodhay ku soora yaa u dharto sidii dhal caruura misana dhabta sarta yaa u dharto sidii dhal caruura misana misana dhabta sarta dhowr ayaam ayaa ku dhaha dheha saaxiib markii dhalindheeshe hela dhaanto tunto ubax dhiigayaa gudhiya